asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waa golaha allaantiisii golaha codka shacabka soomaaliyeed golaha codka shacabka soomaliya waxaa marti noogu ah xuseen nuur kasteeli xuseen nuur kasteeli waa qoyaha soomaaliyeed oo caawa weliba jecel ummadda soomaalida inuu soo bandhigo wadanka aynu ku noolnahay ee maraykan haddaynu nahay ummadda soomaaliyeed see baan ugu yeelan kartaa hanti ama dhaqaale waxa weeya waa raasimaal dhaqaalaan abuurato saa ugu yeelan kartaa waxaan filayaa xuseen in badan ayuu ka shaqeeyey khibrad lix iyo toban sano ayuu leeyahay toban sano uu ka shaqeeyey muxuu ahay dhinaca bangiyada iyo weliba muxuu ahaayey sidoo kaleeto wuxuu kaloo ka shaqeeyey muxuu ahaayey lix sano oo ila ka duwan oo ah muxuu ahaayey hogaaminta iyo maamulka uurada nonprofitka sidoo kaleeto xuseen muddo laba sano ah ayuu coordinator waxa uu yahay small businesska iyo iyo mal american partnership ama hub ayuu isku xil u yahay qaabka dhaqaalaha mujtamac u abuurto ayuu aada u yaqaanaa taasoo baryahan u dambeysa ka shaqeynaya xuseen seliwa marka ugu horeysa hay-adda tan hadda aad ka shaqeysa ee muxuu ahaayey hub ama h a p waxa weya waa mal american partnership maxay qabataa
ha asalaamu calaykum waa idin wada salaamay maxamed waad ku mahadsan tahay caawa halkan inaad igu casintay dhegeystayaashana sidoo kale meel walbaad joogtaan waa idinku waa idinku salaamaya salaamullah marka aad baan ugu farxsanaa inaan caawa idin halkan idin kala hadlo haddaan u laabto mong american partnership ama hab waxay soo jirtay hadda shan iyo labaatan sano holaha ay qabataana waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada oo dhalinyarada ay ka caawiso dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka dadka da-da weyn oo ay ka caawinso ay ka caawinso caafimaadka iyo howlaha ku saabsan mutarjumaadka iyo iyo iyo iyo shaqooyinkan iyaga lagu qabto oo oo elderly care la yidhaahdo iyo hay-ad oo shaqo oo ay leeyihiin oo dadka shaqo ku geeyaan iyo xirfado ay ku baraan si ay qofka u si qofka uu noqdo mid isaga shaqaysan kara ama goonigii isu taagi kara oo oo hay-adda soomaali badan baa xataa maada oo clients ka ah laba soomaalina wiilo soomaalina way joogaan hay-adda afraad waa midda agricultureka ama beeraha oo ay dadka baraan sidii beeraha waddankan loogu abuuran lahaa loogu samaysan lahaa beero iyo sidii business ahaan beeraha looga dhigan lahaa oo dadka waxaa la baraa business management in agriculture arrinta shanaad ay qabtaan oo iyagana ay wax weyn ka qabtaan waxaa ka mid ah dhinaca luqadaha oo ay halkaa ku baraan dadka e s l ama e l l english as a second language ama english as a learner english language language inay dhahaan ama training oo ay dad badan oo soomaali u badan yihiin iyo afrikaan kale iyo asian east asian iyagana ay ku baraan marka shantaa qayb ayay ka koobantay arrinta oo aniga meesha aan joogo waa community economic development ayaan joogaa marka coordinatoran baan ka ahay qaybta oo oo dhaqaalaha marka dhaqaalaha qaybtaa waxay usii kala baxdaa laba qaybood mid dadka refujiiga hadda waddanka soo galay oo jooga in ka yar shan sano loogu talagalay oo aan funding u hayno fundingaana aan lagu siiyo qofka marba hadduu shaqeeyo qofka uu shaqo haysto inkamkiisana intuu rab ha ahaado waxaan ka caawinaa inaan gawaari u iibino oo waxaan sameynaa match funding oo qofka haddii uu lix bilood barnaamka uu ku jiro markaan qorno lixdaa bilood gudahood hadduu qofka uu barto ama uu yimaado laba class ayaa looga baahanya inuu yimaado oo uu ku baranayo financial literacy oo ah budgeting saving creditka sida loo dhisi lahaa bangiyada sida looga diilgarayn lahaa contractyada telefoonada iyo cableka iyo waxaa oo dadka badanaa intee lagu qiyaamo loo hoosgeliyo ay saxiixaan hadhowna dhibaato kaga timaadaan barnaa intaa markay kalaasyada ay dhamaystaan waa laba maalmood lixdaa bilood gudahood intay kalaaskaa ku jiraan labadaa maalmood markay qaataan kadib lix bilood waxay laga rabaa qofka inuu ugu yaraan conton iyo ugu banaan intuu isaga doono inuu bilowda bankiga u dhigaa ilaa uu ka gaarsiiyo haddii qofka uu single yahay laba kun hadduu family yahayna afar kun intaa markay sameeyaan intaa in la eg baan siinaa oo free ah oo aan interest waxba lahayn ayaan siinaa qofka hadduu family uu qoys u yahay afar kun hadduu meel dhigto afar kun kalaan ugu darnaa si ay dawaari ugu iibsadaan oo ay shaqo ku tagaan ama iskuul imaan ku geystaan ama afartaa kun lacagtaan siino lacagtii kale marka loogu daro waxay ku samaysan karaan iskuul bay ku aadi karaan business hadii leeyihiin ama aysan lahayn lacag kale ku darsan karaan oo businesskii ku furan karaan waan ka caawinaa taasna anagoo waxay samayn karaan oo kale hadday doonayaan inay ay guri gataan lacagtaa lacag kale ay ku darsanayaan waxay ka dhiganayaan down payment guri taasna waan ka caawinaa marka housing education iyo home purchase guryaha sidii loo iibsan lahaana waan barnaa marka taas waa dadka cusub dadka citizenka ah ama wadanka wax badan joogan iyagana waxaan haysanaa waxaa jirta bangiga kale aan hayno bangiga waxaa loogu talagalay qofka citizenka ah ama qofka wax badan wadankan jooga weliba hadduu asalkiisa immigrant ahaa marka bangiga waxaan ku qabanaa small businesska ayaa primarily waxaa loogu talagalay khaasiyan small businesska in lagu caawino marka qofkii waa la fadhiisanaa oo businesska ra'yigii uu watay oo madaxa ku hayayaan warqad ku qornaa waa la dejinaa businesskii hadduu registration u baahan yahay assistance aan siinaa business planki aan u qornaa financial projectionskii walaaqi xisaabaadkii baan u sameynaa marketingkii baan u sameynaa oon kala shaqeynaa qofka marka ilaa iyo loomankaa marka deymankaa interest ma laha waa bilaa riba habkan taas ugu dhignana waxay tahay waxaan sameynaa saddex sanaa deymankaa lagu baxsha saddexdaas sano sanadka ugu horeeya hal halka sano ugu horeeya waxaan siinaa waxa la yidhahdo technical assistance oo qofka deynta naga qaataa mar alla markuu rabo nasoo wici karaa ama dhihi karaa igu imaan dukaankaan u tegaynaa la shaqaynaynaa marka mar alla markaan u tagno la shaqeynaba waan charge garaynaa lacag lacagtaana horaan usii ognahay intay tahay waan ku darnaa lacagta aan deymayna intaasaa marka bil kasta uu usoo celinaya marka hadda waxaan bixin jirnay markii hore anaga maadaama aan micro loans aan nahay afartan iyo shan kun aan bixin jirnay shan iyo labaatan kun baan ka dhignay ugu yaraan hadda micro loans oo really micro loans run hadday noqotay oo waxaan ka dhignay shan iyo toban taasna waxaa keentay federal governmentigan fundiska ka helna ayaa ayaa cadaadis badan nagu haysto oo rabta dadka in lacag yar la siiyo oo aan doonayn in shan iyo labaatan kun iyo la bixiya marka sidaas ayay u shaqeysaa marka labadaas waayahay waxaa waan gartay dadka horta iyada aan weli siska noqon ee dalka ku nool ee dhawaanka soo galay ee weliba duminkaa ka haysta iyada waxayaa wixii ay keensadaan baad dhibay uga dhigtaan haddii xaas yihiin iyo haddii singal yihiinba iyadaa lacagtaa ma ma loo raacaa mase waxay tahay lacagtii oo loogu talagalo hay-adda ugu deeqaysa
waa lacag deeq deeq awaaye oo oo looma raacanayo inay soo celiyaan kama rabno waa deeq teeda kalena lacagta maxamedow waa afar kun maximumka ugu badan ma aha hadday toban kun keensana toban loogu darayo kale waa afar kun hadduu qoys yahay hadduu qofka single yahayna waa laba kun
waa gashay dadkaasi tisanka waxaad ii sheegtay in muxuu ahaaye aad ka caawisaan lacag deymana waxaad ii sheegtay in ay lacagtaasi tahay bilaa ribo ama interest aan lahayn qaadkadu qofkaas sootu lacagtaa u soo celiyaa shuruudahaasi laga raar marka hore isagu si loo siiyo maxay yihiin shuruudaha waa runtii waa shuruudo aada u saabsan sababtaan u yeelnana waxay tahay marka horeba waxaan waxaan anaga madaxda meesha ka shaqaysay waxay aaminsanahay iyo anigaba waxaan aaminsanahay dadka in la caawiya ka muhiimsan in shuruudo badan lagu xiro maxaa yeelay qofka markuu rabo inuu business samaysto ama uu hore u maro wadankan fursado badanaa jira maaragtay aada u badan haddii qofkii isagoo wadanka ku cusub shuruudo badan lagu xiro way dhibaysaa oo maaragtay way hor istaagaysaa marka anaga waxyaabaha ugu weyn aan weydiina qofka wuxuu yahay ma haysataa ra'yi business aad is leedahay aad aad baa ugu faraxsanahay ama aan ugu xamaasayasanahay oo aan doonayaa inaan meel ku gaaro ma leedahay khibrad ama ama experience aa wadankii hore ugu soo shaqeysay ama halkan baa ugu shaqeysay xataa qof kale adoo u shaqeynaya businesska aad rabto inaad furato for example hadduu qofka maqaayid rabo maqaayid ma kasoo shaqeeyey xataa taas ma aha wax necessary ah loo baahan yahay daruuri ah laakiin way fiicaanta hadday hadduu qofka u yaqaan hadduusan aqoon annagaa caawinan oo waxaan sameynaa ra'yigii qofka uu hayaan qoraynaa business plankiaan la qoraynaa processkaas intaan wadnaa waxaan ogaanaynaa marka qofka inuu yahay qof businesskaa raba ama isagaaba ogaan karaba badankood way markii way garanayan waxay leeyihin ama businesskan ima anfacayo waa iga tegayo uma e kamid aan rabo markaan financial projections aan tusno ama saadaasha dhaqaale oo inta soo gasha inta businesska ku baxda inta qofkood wax ka iibin karo qiyaastaa markii la sameeyo lacagta ugu dambeysa oo net income-ka markaan tusno badankood waxay yidhahdaan waa ku faraxsanahay lacagtan waa ku noolaan karaa ama waxaan lacag ima aho business ima aho wax kala raadinaya marka marka badanaa annaga kuma xirno shuruudo badan creditka xataa waan baaraynaa laakiinse ma aha shuruud oo aan leenahay hadduu creditka intaa yahay aad uusan ahayn den kuma siinayno maxaa yeele creditka xataa hadduu qofka uu ku xun yahay waan usoo dhisnaa maxaa yeele haddaa waataan ku lahaa qof markuu waddanku cusubay lix bilood buu bil kasta lacag meel dhiganaya si uu afartan kun u gaaro hadduu qorshiyo sooma dhihin lixdaa bilood gudahood labadaa kalaas la qaadanaya waxaan baraynaa credit si loo dhiso bil kasta uu lacag meel uu dhigtaana bankigan uga furnaa account creditkiisa waa la report garanaya marka qofki isagoo lacagtiisa garaysanaya ayuu creditka u dhismaya annagana waan baraynaa creditka sida loo ilaalsan lahaa iyo iyo sida isaga ilaalin lahaa kaararkan oo credit cardka iyo bangiyada sida loo diirgaran lahaa iyo fiigan iyo oo kharashka badan dadkan hadda waddanka ku yimaaday maaragtay looga loogaga faa'iidaysto
waya xusan kana soo qaad haddii ay dowladda federaalka lacagta idinkayda siiso oo idinku deyn baa ku bixisa idinkana waa siin baa sinayaa lacagtana waa lacag lagu caawiyo loogu talagalay dadka wax ugu qabtaan hay-adii naasin muxuu ahaaye xaab dadka deyn baa idinku siinaysa iyadoo markaa isku qabsanaysaa in dowladina dib laga soo qaado oo dowladda fri ku bixiso dadkaa ugu tala gasho idinkana aad deyn ku bixisaan dalab laydin soo celiyo miyaanay muuqeen markaa in hay-addu iyadu shaqaysanaysa magaca dadkaa ku shaqaysa dowladda lacag soo guranaysa
war way u muuqanaysaa laakiinse waxa ugu muhiimsan waxa waye horta haddii si loo fiiriyo dadkeena aan dib haddaan ulaabto waxyar aan ka hadlo dhinaca social economic ama dhinaca social political dhinaca siyaasadda anoon siyaasad idaa usii gelayn topiceeda ma haynan dadka meeshaan soomaalida marka dadkan loo fiiriyay wax naga tira badan oo maarata ma walba dadkan saaxiibadii markaan la hadlaya waxay ahaadeen soomaalida haddaan nahay gold mine aan nahay oo gold mine gold mine aan nahay mar walba meel ka faa'iidaysto mar kasto annagase ma ma isuma jeedno inaan nahay fursad qaali ah inaan nahay laakiin ummadaha kale waxay noo arkaan fursad qaali oo maaragtay numberskaasaa lagu buuxsadaa laakiinse haddii qofkii marba uu dadka caawinayo wax weyn oo dhib lama jirto ma aha maxaa yeelay haddii uu qofka ku caawinayo ay tahay gacan soomaaliyeed ama gacan qof oo ka yimid asia ama qof russian ka yimid muhiimadda muhiimkaa meesha jirta waxay tahay qofkan ma yahay qof loo fududeynayo businesskii uu rabay inuu helo ani taasaa priority ah dowladdase lacagtaa waxay noogu dhiibtay in dadkan refugeegan ama ama dadkan asalkooda immigrantga ah oo laakiin dhalashada waddankan haysta inay si hore u gaaraan hore ugu maraan ama ay meel u gaaraan inaan lacagta ayaga siino in fact lacagteena la siin jiray markaan aniga bilaabay organizationkan laba sano ka hor badjedkooda noo kugu talagalay waxay ahayd laba milyan waa two thousand and waxaan bilaabay shaqadan end of two thousand fourteenkii dhammaadkiisaan bilaabay two thousand sixteenkii lacagtaan helna waxay ahayd lix milyan oo dollar oo federal governmentgayna siiyeen badan badankeed almost eighty percent federal governmentgayna siiyeen waa lix milyan oo dollar two thousand sixteenka keliya marka taas waxay ku tusaysaa in numberska aan anaga dadka deegaanka aan siinaa inay dowladdu u aragto wax weyn oo wax loo qabtay dadka marka annaga haddaan soomaali nahay waxaa loo baahnaa inaan annaga xataa aan awoodno inaan dadkeena sidaas oo kale wax utaan ugu qabanno oo oo howlaha baahidaa jirta annaga aan dabooli karno laakiin waxaan ku mashquulnay annaga dhinaca siyaasad waa waa dala socotaa waxaan kaloo ku mashquulnay in annaga isku mashquulsanayo maaragtay nin walba ninka kale uu ku dhegan yahay marka taas waxay keenaysaa leadership community inuu dhimo leadership markuu dhimana waxaa dhumayo isku xirnaantii bulshada isku xirnaantaa markay dhintana waxaa dhumayo codkii bulshada ay u lahayd inay kusoo dhacsato danahooda nasiib waxaa ahse waddanka aanu aag joogno hadda maraykanka markii loo fiiriyo adduunka wadamadiisa kale dhan horumaray reer galbeedka waa waddanka ugu fiican ama ugu fursad fiican aan joognaa runtii marka loo fiiriyo nasiib weyn aan leenahay alxamdulilah marka loo fiiriyo dadkeena kale walaalaheena waan ka fursado badanahay oo joogo africa carabta yurubta kale marka laakiinse dhibaatada jirta waxay tahay weli fursadda waddankan taalla maalka yaalla weli ma aanan gaarin ama ma aanan ku tallaabsan tallaabooyinkii loo baahnaa in lagaga faa'iidaysto sababtoo ana waxyaabihii aan hadda soo sheegay kor kusoo sheegay ayaa ka dhibaatada jirta marka uma arka ani maaragtay in lacagtaa dadkaa loogu daldalanaayo wax xun ay tahay waxaa adiga marwalba fiiriyaa dadkaan imaanaya meesha oo dad keeni ah ma u sahashaa inay diin qaataan adoon u fiirinin qofkay yihiin jinsubiyay yihiin wax kale adoon u fiirin qabyaalad iyo waxaas waxaas baa adoon u fiirin qof alla qofka iridaa ka soo galo oo af soomaali ku hadla ama afkii kale ku hadla laakiin badanaa dadka lu yimaado maadaama aniga ahaa meesha joogo soomaaliya u badan numberskana waa kusiin doonaa xoogaa kadib qof alla qofkii soo gala iridaa waxaa loola dhaqmayaa si professionalism ah qabyaalad iyo meeluu ka yimid iyo luqad anigoo xamarada ku hadlaba waan joogaa looma fiirinayo qof kastoo yimaado waan waa inaan caawinaa waa mas-uuliyadna saaran taasna anigana waa shaksiyana waa balan isaaran aniga aan nafsayda isaaray
qaybta tan east africa xuseen adiga laftigaaga ayaa aasaasay sidaan warka ku hayo wakti intee leeg baa qofka marka hadda la siiyo shan iyo toban kun wala daangaraysaan adinku weliba wuxuu ku qabanayay oo aan wax faa'iidaan la saarayn wakti intee leeg baa horaan ku soo celiya
ama faa'iido waa saarnaa maxamed faa'iidada sanabataha daaya aan ku lahaa ilaa faa'iidaan ku darsanaa lacag faa'iidasaan ugu darsanaa sida xawaaladii oo kale aan ka dhigay servicekaas hal kastana ugu horreeya aan qofka la shaqaynayna aan charge garaynayna so on average laba kun iyo shan laba kun ilaa laba kun iyo shan boqol on average ayaa ayaa koraysa sanadka ugu horreeya shaqada aan qabano aan ku qiyaasnaa sababtoo ah qofka markuu nala fariisto oo u yimaado in financialka lala fiiriyo hal saac laba saac oo nala joogaya maalin kale nasoo wacaya telefoonka maalin kale aan u tegaynaa businesskii usoo fiirinayna saas ugu horeeya dhan qofka waa gacan qabanayna taas macnaheeda maaha labada sano oo dambe uu doonta bixinayo in iyadana aanan gacan qabanayn laakiin labadaa sano already lacagtooda sanadka ugu horeeya uu bixinaya marka saas ay tahayna waan gacan qabanaya oo maaragtay waa mar walba qofka nasoo waca hadduu deyn qaato waa in lala shaqeeya marka waa bixiyo sanad sanadka ugu horeeya marka uu qarshiyaadkii loo bixiyo oo lacagtii ku korodho labadaa sano ee dambe iyadoo lacag yaa ku kordhaysa mise labadaa sano dambeto waxuu ku ekaanaysa halkii sano hore qashi ku fulay ha qarashii hore sanadkii hore u fula keliya waay labadaas sano dambe marka waxaan sameynaa lacagta oo qarashka aan ku sheegaya ayaan waxaan u qaybinaa maadaama uu qofka marnaba laba kun iyo shan boqol uu markaaba bixin karin waxaan u qaybinaa soddon iyo lix payment saddex sano sidii lafihi kusoo celin lahaa so lacagtii aan charge gareenada oo hoosha lagu qabanayo iyo lacagtii lafihii ayaan waxaan u qaybinaynaa soddon iyo lix bilood taasna markaan aniga meeshaan imaanayay waxay qabeen waxay haysteen half a million dollar ayay haysteen organizationka end of two thousand and fourteen oo loogu talagalay deenanka oo businesska keliya marka markaan meesha inaan u sheego waxaa aniga haddee haddaan ka shaqeynayo deenankaan interest kuma shaqeyn karo ribana ma geli karo marka haddii deen la galaayo dadkeenana ma kuma imaanayaan so haddaad doonaysaa dadkeena inaan la shaqeeyo sida keliya aan samayn karno ku habboon waxay tahay laa riba in la sameeyo way weydiiyeen way la yaabeen laa riba waxay noqotay inaan soo daabaco oo looyarkii meesha looyar aan leenahay la fariisto oo aan wiig aan la shaqeynayo looyarkii sa u fahamsiiyo interesting islaamka inuu diidan yahay in soomaalida aysan interest u imaanayn meesha haddii soomaaliya client aan aan target garaynayn marka xataa waxay noqotay inaan la tashano wadaadada qaarkood aan la hadalno marka muhiimadda waxaa weyta waxay tahay inay iyagii ogolaadeen ay yidhahdeen way way madax furnaayeen markii ilama murmin way dhegaysteen sidaad idinka u structure garayn kartaan loonkan ka dhigay dheheen looyarkaan loo gudbinayaa haddii looyar soo approve gareeyo waa la waan waan qaadanaynaa sidii aan ku qaadanay marka marka modelka hadda aan sameynay infact xataa waxaan u malaynayaa in hay-adaha kale qaarkood xataa isku dawaayaan dadka kale inay sameeyaan marka marka
marka hadda hadiiba hadiiba hadda lacag fara badan aad hadda hesheen oo naaribdi laga aqbalay soomaali fara badan makuu timaadaa maxaad kala qabataa si ay hadisan ka hadlaan fartaana waa noocee
bisnisada ugu badan ha sidii u kala horey aan ku sheegay horta lacagta waa hadda shan iyo toban kun waay waa waa yar tahay waan u sheegay shan iyo toban kun aniga reportka mar walba waan ka hadlaa waxaan jeclahay inaan ka dhigno shan iyo labaatan kun kusoo celin iyo ka badan marka hadda dhammaadkii two thousand and fifteenkii dhammaadkiisi ayaa waxaan noka waxaan noqonay ama nala siiyey shati ah small and community development bank ama c d f i waxa la yidhahdo c d f i waxay u taagan tahay community development financial institution waa basically waa bangi communityga leedahay marka bangigaa markii la noqday hadda waan haysanaa shatiga waxaan hadda wadnaa on boorkan ku jiraa sidii loo loo loo loo loo bilaabi lahaa mar haddaan taas bilaabno lacagta ugu yaraan bixinayna waxay noqon doontaa konton kun marka balaankeedu wuxuu yahay kontonkaas kun xataa markay noqoto in still lagu hayo laba qaybood laga dhigo maxaa yeelay south east asians badan ayaa halkan jooga iyo ururo kale iyo dad kale marka laba qeybaa laga dhigaya labada qayb waxay tahay aniga qaybtaan joogo waxay waxay ahaanaysaa laariba qolooyin kale ee hayr garaystaan waxay ka dhigayaan traditional marka ninkii traditional raba qaybta kaluu tegaya aniga qaybtaan joogno waxay noqonaysaa laariba marka hadda bushka caawadna waxay tahay iyaga xataa qolyahan qofu interest raba male caddaankan aa arkaysa haddii interest la-aanta ay fahmaan dan weyn baa ugu jirta iyaga xataa haddeer naga qaadan lahay waxaan jeclaan lahaa kulligiis in qof laga dhigo marka lacagta waan badinaynaa kow su-aasha haddaan ka jawaabo soomaali badan baa noo timid hadda deymanka aan bixinay ilaa iyo hadda waxay gaarayaan konton iyo afar deyn ayaa hadda bixinay konton iyo afartaa afartan iyo shan waa soomaali inta hartana waxa waaye dad kale qulumo kale isugu jiraan dad carabaha ka yimid west african dad ethoopia ka yimid waddanka dariskeena nala ah iyo spanish ayay isugu jiraan iyagana oo yimid deen ka saatay kulligoodna waxay u qaateen sidii ilaa ribada u qaateen maxaa yeele qof interest rabo male qofku waxaa uga shadaqaysan uga fiican dhinacan kale marka iyaga xataa ma kala jeclo way qaataan deymaha
waayahay wuxuuse qaybtan waayo barnaamijka haddii ilahay raacdo inaga isugu soo noqon doona dadka soomaalida caawinka dhegeysanaya maxaa taan ku taalo
waxaan jeclaan lahaa inaan ku idhaahdo sidaan hore ugu sheegay horta xaaladda xaaladda soomaalida minnesota markii loo fiiriyo dhinaca kale iyo marka meelaha kale jeediyada kale laska daayo minnesota markii loo fiiriyo waxaan haysanaa fursad aad u qaali u ah oo loo baahan yahay in laga faa'iidaystaa waxaa loo baahan yahay in communityga si bulshada dhaqaale u samaysato ama raasimaal labaan u kala saaray dhaqaale iyo raasimaal dhaqaalaha waa waa lacag savings meel la dhigto raasimaalkana waa laska taqaanaan waa waa waxyaabaha raaga sida guryaha aaday muhiim u tahay waddankan haddaad joogto muhiimadda ugu weyn waa inaad guri leedahay maxaa yeele markaad guri iibsato waa marka ugu horeeya aad ku tallaabsanayso inaad maal yeelato gurigan ku waddankan ku yeelato waa inaan ka fikirnaa waddankeeni in loo laabto waa muhiim laakiin waa inaan also ka fikirnaa halkaan intaan joogno inaad raasmaal ku yeelato maxaa yeele waktigaa socda waktigana waa qaali marka muhiimadda ugu weyn waxay tahay in bulshada si ay lacag u seedgaraysato waxa ugu horeeya waa in creditka laiska dhistaa marka hore maalka inuu qofka maal yeesho ama meel gaaro dhaqaale ahaan waxa ugu horeeya waa in creditka la dhisaa creditka qofka hadduu dhiso shaqadii xataa way saameynaysaa hadda shaqo fiican uu qofka heli karaa haddaad credit fiican aan lahayn shaqo fiican ma aad heli marka creditka qofku waa inuu iska dhisaa bulshada waxaa kaloo loo baahan yahay bulshada inay noqotaa kuwo isku xiran oo maaragtay danahooda iyagoo xataa waxyaabo kale isku mashquulin danaha guud oo reerahooda xaafadahooda iyo nolosha caruurtooda si u hagaajinayan ka fikiraan isku maaragtay bulshada ay noqoto mid isku duuban siyaasadda waddankaana ay qaybo weyn ka qaataan waa aragnaa dad badan baa siyaasadda galay hadda waa hersare waa loo baahan yahay in la galo laakiin dadkaa siyaasadda galay waxaa ku boorarinayaa inay dadkooda aysan iloobin ay u noqdaan advocate ay u doodaan dadkooda iyagoon ka baqin ajnabiga inay ajnabigu wuxuu ku qiimeynayaa markaad lugahaada ku istaagto aad dadkaada aad u istaagto markaad ka gagabato markaas qiimaha sharafta ay ku hayaan waad lunaysaa way ku jeedaa waxaa tahay markaa waxaa kaloo iyadana muhiima inaan yeelano leadership structure communityga haddaad fiiriso soomaaliya nin walba wuxuu yidhahda anaa leader ah laakiin calaamaadka leaderka waa inaan la soo baxnaa calaamaadka leaderka waxay tahay dadka in la isu keeno mad in la kala geeyo waxaa kaloo la rabaa dadka inaad ka fikirto danahooda dhaqaale inaad dhisto waxaa kaloo loo baahan yahay dhalinyarada inaan kasoo dhisnaa inay jaamacadaha tagaan si inkamkooda beri u bato annagana dadkeena finances joogno waxaa na saaran mas-uuliyad ah qofka hadduu lacagtiisa uu shaqo fiican helo reerkii uu u shaqaysto alxamdulilah inaan barnaa lacagtii meel loo dhigan lahaa savings kharashka lakaa baxayo oo macnaha lahayn waa ina la yareeyaa oo lacag meel la dhigtaa lacagta markaad meel dhigato kharashkii aad yarayso oo aad taas raaciso adoo inkamkaadina badinaya saddexdaa markaad isku samayso maal absolutely wuu kuu dhigmaya meel adoo inkamkaada badiyo shaqo kale ku daro ama reerkii labadiiba shaqeeyaan aabihii hooyadii ama haddii ay aas awoodin inuu shaqo fiican oo qofku u raadsado xirfad intuu qaato jaamacad galo ama raadsi qaato oo inkamkiisii badiyo inuu spendinka yareeyo oo maaragtay waxyaaba badan oo haddaad fiiriso spendingkana ma yareyn karti aduur ogeyn lacagtaada meeshay marayso waa in marka in budget la sameeyaa budgetka aad fariisataa aad fiirisaa waxaad arkaysaa waxaan idhaahno money leaks meelo badan oo lacagta ku baxdo laate inta raashin banaanka laga cuno halkaas magazine journal la gato halkan buug inta aad ka gadato lacagtaa markaad isku ururiso adoo library tago guriga wax ka karsado daxwahaadana guriga ku samaysta lacagaha markaad isku dhadar sanad gudihii laba sano banaanka ay qaada waxaad arkaysaa lacag fiican bangiga ku taalo qarabkiyaad heraysay saving baad samaysay shaqadii inkamkaadi aad badisay adoo wax baranaya ama shaqo kale ku qabanaya galabtii ama ama business ku samaysanaya inkamka communityga muhiim bay u tahay qoys walba inuu lacag meel dhigtaa lacagtaa marka waxay ku anfacaysaa berita markuu wax ku gaaro ama wax kugu yimaada waxaad haysataa meelaad ku fagsato abaa ku baxsato guri haddaad iibsanayso waataan haddaa ka hadlay creditka mar haddaad lacaghaddii lacag yidha ahaado barnaamijyada qaybihiisa dambeeto ee soo socda ayaan waxuga cadi doonaa oo xuseen uga faahaysan doonaa qaabka bardoqofka binaadamka ay gurigu iibsan karo sidoo kale sida kredka loo dhisi karo sidoo kaleeto qaabka loo seeftiran karo qofku dhaqaale u seeftiran karo wax fara badan oo barnaamijyadan xuseen haddii la yidhaahdo ilaa nineteen sixty uu dadka soomaaliya uga soo jeedin doonaa dhowr habeenoo kala dambeeya haddii la yidhahdo xuseen aad iyo aad ugu salaamaya waa xuseen luud kastelli iyo barnaamijka caawa leebaa dhaqaale u samaysan kartaa hantina ugu yeelan kartaa waa kuba inaga socodsiyaay waa dhagood aad iyo aad baa ku salaam soo dhawaa barnaamijyada dambe taas ilahay golaan nineteen sixty halagu soo dhawaado